bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfeylah qodobada warkaan hiraabnimo idaacadda ridow baydhabo haanshaanka door korona wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo koorbiday dhismaha goliyaasha deegaanka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo hirshabeelle ankubaaqi in diyaar garoween doorashada golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle oo sheegay in wada hadal culus la furo doono dadka horjeeda maamulshaya xildhibaano ka dhaawacmay qaraxaleyha ku dhihi magaalada jowhar al-shabaab oo meelfagaara ka toogati lama qof oo shacabe mooshin ku dhan eh madaxweynaha akhbaraadka banaanka hiraabnimaadu radio baydhabo dhegaystayaal shanghai tv banka door koron mooshin ku dhan ee madaxweynaha etoobiya oo geeka baarlamaanka la horjeey hiraafeedha dhegaystayaal waa hiraabnimo arbaa ee u taariikhdan ayaa eta shanta oktoobar labada kun labaatiyo kow kantaasi wahaana qodobadii warkaan hiraabnama ee idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafeedha dhegaystayaal wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weybaya ku hadlay dhismaha goliyaasha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali yuunis juuriye iyo faahfaahinta warkannsii dhammaystire
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo hireedan heliisyowka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi weliba warbiy lamaadii san ee lahadhaafi walaa inku qabsoomay dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed wasiir maxamed abuukar iyo weliba uuse kuwarbiyey sababihii sheeni in hakad gala dhismaha golayaasha deegaanka deegaanada welibana uuse tilmaamay in walaayahti ka dambeeyay bilaa wada doonaan dhisowka golayaashaas
xaqiiqdii may aaminsana ma suurtagal lahayna muddada lamada sina i barkee madaxweyne cabdicaziis rooga waa degmadii afraad oo daahfur golo degaan unan sameyn dhow kutan unan fidhin ma suurtagal lahayn xaqiiqdii dareemo kortan muddo intaas la eg caqabadaha jari oo isan ogdin cudur corona jari arrimo siyaasadeed oo iyadan qaab daran soomaaliya ku jireen haddana inay may leedahay inta balanin surugna oo madaxweyne cabdicaziisku gohonaytay inay nidaamkii dawliga iyo daadejintii maamulkii iyo dhismihii golayaasha deegaanka intii la dardargeliyey la xaqiijiyey ani degmadii afraaduna uu kan surugna may leedahay xaqiiqdii guuleedu aan hooykiyo
wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed horey waliban ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanada degmooyinka xudur bardaale diinsoor waajid hata wasaaradda sanadkun gudaashay weliba qorsheeyahayte in golaha deegaan landhisa degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed caasimadiia
hiidaan mahadsanta shuuriye ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa weyba uusan hambalyeeyey ku hambalyeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle madaxweyne ku-geenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo guud ahaan bulshada hirshabeelle munaasabadda sanad guuradii shanaad ee aasaaska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo munaasabadda hadal ku jeedi oo hadalku ku jeedi aaladda fogaan aragga yaweybuuse ku bogaaday dowlad goboleedka hirshabeelle inyo ha gebagabeeyeen doorashadii agaalka sare si isugo oo si guudna un ku hambalyay sanatarada laha dooradii dhowaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadaljiisii wada yowaybuuse ka booriyey madahda dowlad goboleedka hirshabeelle inyoon diyaar garooban qabashada doorashada golaha shacabka ee dhowaan dalka si rasmian ku bilaawda doonta anka dambeyntii rooble oo ay ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka iyo dadweynaha reer hirshabeelle waybos ilaahay anku tugay in sanadkun sanadkay iyo barwaagiyo bashbash ku wada diraan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa ku hadalay dadkaha ku horjeeda maamusha iyo dhowr jeer landiidi tegitaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali guudlaawe xuseen oo khudbad ku jeedi munaasabada laku xusaay sanad gurada shanaad ee hirshabeelle iyo waybuuse sheegay in diyaaranayan inyo wadahadal la galan cid kastoha ku horjeeda maamulka hirshabeelle uus hadda madahada ku eeya wayba wayba use si cadan sheegayeen tabasha laka tabasho kasta oo jarta nooc kasta haato uswalka qowada doon onka dambeyntina madaxweyne cali guudlaawe xuseen ayaa wayba use sheegay in maamul ahaan iyo si cadaalad een ku shaqeeyi doonaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle hadalkan tabashada ku saabsan iyo xalay munaasabada sanad guurada shanaad ee hirshabeelle ka qabsoontay magaalada jowhar kujeedi cali guudlaawe xuseen
qodobka tabashada jirto diyaar waxaan u naha haddaan naha mas-uuliyiinta hirshabeelle cid kaste wax tabanayso inaan kala fadhiisanno waxay tabaysana aan ka qancinno weliba waxay ku qancayso oo macquula inaan ku qancinno diyaar ayaan u naha taasna ogaada laakiin tabashaduyoy naga naqan tabashaan qaba iyo imaamaysid kuuna imaamaa taasoo xaqali mehe tabashada waxaa lagu daaweyn karaa in laysu yimaade aan isu nimaado aan hadalno wax kastee lagu daawoobayna waa ku daaweynayna cidda tabasho qabta diilayraalikan aada iyo aad aad u mahadsan tihiin xafladaanu waa sanad guuradi shanaad insha allah haddii lay raalli ka noqdo waxaana soo saareeday aas-aaska iidana ama doorashadii dowladda hadda shaqaynayso ee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka oo iyadana bisha koob iyo tobnaad koob iyo tobankeeda dhici laheyd dhammaan waxaan isugu soo rarnay shanta bisha oo ahayd aas-aaskii tanaan isla qaadanay midaanaana noo sanad guuraah aad iyo aadaad u mahadsan tihiin wakti dambaa la joogaa ballantaynu waa inaan ka wada shaqayno maslaxadda ummadda hirshabeelle horumarkeena aan ka wada shaqayno runtii waa u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada iyo mas-uuliyiintii isxilqaamay ee xamar iyo meelo kaleo ka fog ka yimiday waxaan leeha waad mahadsan tihiin shaqo aada u qurux badan ayaad qabateen qof kastee ku howlan weynaynta maalinta aas-aaska hirshabeellena waxaan leeha waad mahadsan tihiin ilaahayna idinka abaal mariyo runtii mas-uuliyiin ay kow ka yihiin wasiirada khadiijo iyo carabow iyo xildhibaanada federaalka oo ka yimiday muqdisho iyo guddigii shaqaynayay ciidamadii qalabka sida qaybahooda kala duwan ee amniga ka shaqaynaya habeen iyo maalin u taagnay fanaaniintii maskaxdooda shiilay ee heesaha macaanta badan halkan ku soo bandhigay iyo guud ahaan qof kastee ka geysatay gacan xafladan quruxda badan qabsoomideeda waxaan leehay ilaahay idinka abaal mariyo aada iyo aad aad u mahadsan tihiin sanadkan sanadkiisana ilaahay aan ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar iyo wax ummadda hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya ay ku farxdo allahna gaarsiiyaan leenahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waktigu waa wakti dambo waa mahadsan tihiin guulaysta hirshabeellena waxaan u rajaynayaa bashbash barwaaqo horumar iyo midnimo cid kastoo wax tabaysana diyaar ayaan u nahay inaan ka qancinno wixi ay tabayso lana fadhiisanno aada iyo aadaad u mahadsan tihiin guuleysta guuleysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi
hadalkan ha ku weriyey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo haka eedahe la dhowr jeer ishor istaag la ka sameey safar use fadaay inguse kaseeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan meelaas iyo roogan maleeshiyada usawedooda jenaraal xuud oo si weyn diidan doorashadii cali guudlaawe xuseen ee madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle wararka hanoo dirahaya magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle yowaybayo sheegahayan in xalay hela dambe qar ah ku dhihi magaaladaasi iyo ka dhaawacmeen xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada oo lama qof haya yowayba qar ah ka qoobsaday wadada dhex maraas ah bartamaha magaalada jowhar agagaarka warashada farajano waybana xildhibaanada qaraha ka dhaawacami magayaalsho la kashal sheegay maxamed abdi cali iyo cabdiraxmaan iidow khayre dadka ku sugan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo warbaahinta waybayo in sheegeen in qaraha haaye miinada miino wada dhinisha lakuduugi islamarkaasayna xildhibaanada iyo ku lugaayeen wadadaasay ka qarahaadii miinadan iyagoo ku gadaal madi munaasabadaha ku naqdan wayba weli aan ku hadalnay laamaha ammaanka ee magaalada jowhar si gaarana aan ka holnay qabsoomidda munaasabadaasay xalay wararkan oo dirahay wararkii aan taasi waybayo ka darahayn in xalay ilaa hiraabnamaadun howlgalo shalgadiisanha wadan ciidamada amniga wadan agagaarka goobta kudhidi qaraha iyagoo oo bada goobahaya dadkii ku dambeeya meenadan dad meenadan xildhibaana ku tirsan baarlamaanka hirshabelle ka dhaawacmin qaraha kudhih magaalada jowhar iyo ibhakeeday helaa lan diyaar garoobaya in magaalada la ka qabado doorashada xildhibaanada agalka sare ee xildhibaanada agalka hoose ee golaha shacabka al-shabaab ayaa meel daleeleh wayba ka toogatay lama qof xubno ku tirsan ururka al-shabaab ayaa meel binaan ah wayba iyo ka toogadeen lama qof meelaas oo kaalaha degmada jamaame ee ku tirsan gobolka jubbada hoose oo iyo ka toogadeen lama qof oo ha ku jeedi iyo ka eedayeen oo iyo eedayno shilgadiisan hanjeediyen lamada qof iyo al-shabaab waybayo sheegeen in iyo ku mid ahaa iyo ku shil tirsanaayeen ciidamada dowladda soomaaliya kuna ko kalena uusuu ku shaqeeyay sixirka sayoo sheegeen ururka al-shabaab goobta faqaaraha ah yaa wayba ku sugnaay boqolaal qof oo al-shabaab iyo ka amreen iyo ha ka daawasho ka daawashata seedan waybana ragga la toogadi magayaasha la shal sheegay cabdulaahi xasan cumar oo haya qofka la ka eeday sixirka iyo maxamed mawluud aadan oo lanhaysada ingusu ku tirsanaay ciidamada dowladda ragun iyo al-shabaab sheegen inyo qobadan meelo shalgadiisan islamarkaasin baaritaan dheer kadib diltoogashe lokafuli lokakafuli meel fagaare oo kaala degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose al-shabaab iyo dhowr jeer sidan oo kale wayba goob fagaare iyoon katoogadana dadyo ka eedayan iyagiyoo la shaqeeyeen dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom iyo haanoo ku shaqeeyay jari sixirka meelo warka hiraabnama dhegeystayaal ku dhegeysta ay tagna waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka xildhibaanada baarlamaanka dalka ethoobiya yaa la rajeeyahay in geeka magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya iyo kula dhadan kulan xasaasiya kulankan iyoba doodo doonana mooshin ku dhan eh madaxweynaha dalkaasi suheyl walk zaweydhe warar hastarahayoyba iyo tilmaamahayna in laku yaaba in qof soomaaliya la magacaabo madaxweynaha ethoobiya maadaama soomaalida iyo hadda ku maqanta hilaalka sare ee dalka ethoobiya qaar kumida warbaahinta caalamka iyo si eeda aan qorahayta mooshinka ku dhanka ee madaxweynaha ethoobiya ilaa maalin kahor la caleemisaari xukuumadda cusub ee is hogaamiya ra-iisul wasaare doctor abiy axmed warkii dhegeystayaal hiraabnamaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegeysadaasan anta iyo ninkeegiya warka intaasiin ku jeediya anigu ee saciid maxamed nuur meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibkay joker warkan dhegeystayaal ku kale lamadan timar kale hawada dib oon kulamaana ammaana alla